asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan saaxiibeel kusoo dhawaada warka habeennimahe raadiyaha dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka kooiyi tobanaad ee soomaaliya oo maanta la doortay kadib doorasho ka dhacday teenada afisoon iyo muqdisho madaxweyne farmaajo lusaar rooble oo u hambeliyey guddoonka cusub ee golaha aqalka sare ee soomaaliya midooda musharaxiintu hambalyo u diray guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashe oo maanta markale ku guulaystay hogaaminta aqalka sare taliyaha booliiska soomaaliya oo beeniyey eedamo loo jeeday oo ahaa inuu isirtaag ku sameeyey shaqada guddoonka gumeelgaarka ee golaha shacabka rooble oo khudbad ka jeediyey shirka caalamiga ee abaaraha geeska afrika ee dalkii switzerland iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusmaha madaxweynaha maamulkaas oo maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiib yaal habeen wanaagsan waa habeennimo artaada ah taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha abril laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran aynu ku bilownay guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka kow iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa maanta la doortay kadib doorasho ka dhacday teendhada hafisyooni ee magaalada muqdisho waxaana markaas doorashada goobjoogka ah dhinacyo kala duwan iyo markaa sanatarada codeyneysa ee golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya iyadoona ammaanka guud ee xeendhaabka afisoni muqdisho weyn ay u adkeeyeen ciidamada ammaanka ee soomaaliya doorashada waxaa ku tartamaya ilaa iyo saddex musharax waa guddoonka golaha aqalka sare guddoomiyaha waxayna kala ahaayeen cabdi xaashi cabdulaahi cusmaan abuukar dube iyo saale axmed jaamac oo dhammaantoodba kasoo jeeda gobolada waqooyi ee somalilan hase yeeshee hardanka ugu culus wuxuu dhex maray guddoomiyaha iminka markaas ama senatar cabdi xaashi cabdulaahi iyo rofeor cusmaan abuukar dube kuwa oo waa markaan raadi saale axmed jaamac oo tartankoodu ahaa mid aada u xiiso badan maadaama wareegii koowaadba uu iskaga haray cusmaan dube oo markaa u muuqday inuusan waxba cod fiican ku lahayn ama markaa galaankal fiican uusan ku yeelan golaha aqalka sare baarlamaanka ee soomaaliya ugu dambeyntii waxaa markaas guuleystay doorashada ku guuleystay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo mar kale xilkaas dib uu kusoo laabtay kadib codad uu ka helay senatarada oo gaaraya ilaa sideed iyo labaatan cod halka musharaxii kale ee la tartamayay saale axmed jaamac oo isna helay ilaa iyo codad gaaraya shan iyo waa afar labaatan cod taa oo ka dhigan in hogaaminta aqalka sare mar kale uu markaa afartii sana ee soo socota hogaamin doono cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare uu sidaas uu ku noqon doono dhinaca kale waxaa guda galay doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad waxaana lagu hormariyay ku-xigeenka koowaad waxaana ku tartamay laba musharax oo kale ah cali shacbaan ibraahim iyo cabdixakiim macalin kuwa oo ka kala soo jeeda deegaanada galmudug iyo sidoo kale hirshabelle waxaana markaa doorashada ay ahayd mid dhinacyadu ay aada ugu tartameen islamarkaana waxaa mar kale ku guuleystay doorashadaas kusoo baxay cali shacbaan ibraahim oo markaa laga soo doortay maamulka hirshabelle asigoo markaa helay codod gaaraya sideed iyo labaatan cod halka musharaxii kale ee la tartamaya cabdixakiin uu helay shan iyo labaatan cod siduu ku dhawaaqayo guddoomiyaha kumeel gaarka ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya
cabdixakiim macalin axmed wuxuu helay shan iyo labaatan cod cali shacbaan ibraahim wuxuu helay siddeed iyo labaatan cod waxaa xumaaday warqad ayaa xumaatay sidaa daraaddeed waxaa ku guulaystay codadkii cali shacbaan ibraahim oo sideed
dhinaca kale isla waxaa la soo gebgabeeyey islamarkaana la doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxaana markaa ku tartamay dhinacyada kale ah senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag iyo sidoo kalente senator cabdulaahi cali xirsi timcadde dhinacyadu waxay kasoo kala jeedaan puntland iyo jubbaland senator ismaaciil cabdulaahi sheekh ismaaciil waxa uu kasoo jeedaa maamulka jubbaland halka senator cabdulaahi cali xirsoosna uu kasoo jeedo maamul goboleedka puntland dhinacyadu waxa ay galeen tartan adag waxaana markaas ugu dambeyntii guusha ay raacday ama cododka senatarada ay dhiibteen ugu cod badnaaday senator cabdulaahi cali xirso timcadde wuxuuna helay soddon cod waxaana hallaabay hal cod dhinaca kale senator cabdullaahi sheekh cali ismaa waa sheekh ismaaciil fartaag asna wuxuu helay codod gaaraya saddex iyo labaatan cod siduu mar kale ku dhawaaqayo guddoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha aqalka sare baarlamaanka ee soomaaliya natiijada ka soo baxday doorashadii ugu dambeysay senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag wuxuu helay labaatan iyo saddex senator cabdulaahi cali timacadde wuxuu helay soddon xabadina waa xumaatay sidaasay ku dhanyihiin konton iyo afartii xubnood aada iyo aada umaadsantahay
sidaas maanta waxaa lagu soo gebagabeeyey doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka ee soomaaliya oo markaas noqonaysa sida tan soo socota waxaa hogaamin doona oo markaa guddoomiye ka ah cabdi xaashi cabdulaahi waxa uu yahay iminka guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya aqal- afarta sane ee soo socota ku-xigeenka koowaad waa senatar cali shacbaan ibraahim sidoo kale waxaa markaas uusan noqon doonaa gudoomiye ku-xigeen koowaad ee aqalka sare afarta sane ee soo socota iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare waxaa isagu noqon doonaa cabdulaahi cali xirsi timcadde afarta sane ee soo socota maalinta biritaha ayaa lagu wadaa in markaas la gudagalo doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya oo ah midda markaas ugu culus islamarkaana isha lagu hayo hanaanka biri ay ku bilaaban doonto ama hanaanka biri ay golaha shacabka baarlamaanka dhinacyadu ay wax u codeyn doonaan iyadoona dhinacyada kala duwan loogu digayo carqaladeynta doorashadaas golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya isla wararka arrimaha doorashooyinka ee kugu jirna ee aqalka sare ee maanta markaas lasoo gabagabeeyey doorashadiisa madaxweyne farmaajo wasaar maxamed xuseen rable ayaa dhankooda hambalyo la wadaagay dhinacyada markaasi la doortay ee guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayagoo markaa ku bogaadiyey waajibaadka cusub ee horyaala in ay gutaan islamarkaana ugu hambaliyey mas-uuliyadda culus ee loo egmaday in ay eh, si markaasi siman ay ugu soo dhalaalaan dhinaca kale midooda musharaxiinta ayaa dhankooda hambalyo u diray gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo maanta mar kale ku guuleystay hogaaminta aqalka sare cabdixiid cabdulaahi daahir ayaa ka warmayay
midooda musharaxiinta soomaaliya ayaa hambalyo u diray senatar cabdi xaashi cabdulaahi oo maanta mar kale ku guuleystay guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya guddoomiyihii hore ee aqalka sare ayaa mar kale maanta ku guuleystay doorashadii maanta lagu dooranayay guddoonka golaha aqalka sare waxaana la tartamayay wasiirka wasaaradda dastuurka saalax axmed jaamac iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta cismaan abukur dube gudoomiye cabdi xaashi cabdulaahi ayaa helay sideedii labaatan cod halka musharaxii kusoo xigayna uu helay afar iyo labaatan cod dhanka kale wasiir dube oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa helay laba cod golaha midooda musharaxiinta ayaa sheegay in senatar cabdi xaashi cabdulaahi uu ka mid ahaa tiirarkii udubdhexaadka u ahaa madasha badbaado qaran ee dalka ka samata bixis muddo kororsigii iyo jahwareerkii siyaasadeed ee sanad ka hor ka dhacay muqdisho golaha midooda musharaxiinta waxay u rajeeyeen guddoomiyaha la doortay ee cabdi xaashi cabdulaahi in howshiisa u guto si waafaqsan dastuurka dalka iyo danta qaranka
madaxweyne cabdiwaxiid cabdulaahi daahir taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa beeniyey eedeymo loo soo jeeday oo ah inuu suurtaag ku sameeyey shaqada guddoonka golaha kumeelgaarka ee waa golaha shacabka ee kumeelgaarka ee soomaaliya war-saxaafeed ka soo baxay ayaa waxaa lagu yidhi ciidanka booliiska soomaaliyeed asigoo uu fulinaya si waafaqsan habraacyada iyo heshiisyada doorashada iyo waajibaadka guud ee ciidanka waxa ay sugayaan amniga doorashada qaranka ee dalka intay socotay doorashada xildhibaanada dhammaan gobolada dalka dhaarinta xildhibaanada iyo xaqiijinta amniga iyo xasiloonida dalka ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxa uu beeninayaa wararka aan sal iyo raadka toona aan lahayn ee baraha bulshada lagu soo bandhigay oo ahaa in booliiska uu hor istaagay shaqada golaha shacabka ee xarunta villa hargeysa iyo in ciidanka booliiska uu shalay guddoomiyaha ku-meel gaarka uu u diideen teendhada hangarka arizona oo ah waxa markaa laga xumaadona ku tilmaamay in dad mas-uuliyiin ay markaa abaabulayaan ama abaabulaada ay wadaan iyo sharaf dhaca ciidamada ay ugu digayaan sidoo kale waxaa markaasi ka mid ah qodobada digniinta ah inaysan jirin ciidan booliisa oo saaga jooga xarunta villa hargeysa oo ay amnigeeda sugaan ciidamo kale oo aan ahayn booliiska mana jirto ciidan booliisa oo saaga tegay halkaas waxa uu sidoo kale taliya xijaar sheegay diyaargarowga doorashada aqalka sare oo ka socotay deendhada afisoni awgeed booliiska iyagoo gudanaya waajibaadkooda sidii caadiga ahayd waxaa shalay xarunta ka socday baa yiri howlo amni oo lagu sugayo waajibaadka amni ee badqabka goobaha hubinta amniga mas-uuliyiinta howlwadeenada marti sharafta iyo warbaahinta iyadoo la raacayo habraacya doorashada mana jirin suurtaag markaasi ama markaa lagu sameeyey shaqada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayuu markaa ku yiri war-saxaafeedka uu soo saaray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaral cabdi xasan maxamed xijaar weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeennimo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ahna kusma madaxweynaha maamulkaas wuxuu maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee gobolka madow maxamed cusmaan aadan ayaa kasoo diray halka
waxaa maanta magaalada gaalkaayo ee xarunta gobolka mudug si diiran loogu soo dhoweeyey kusmaha madaxweynaha puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash waxaa banaanka hore ee magaalada gaalkacyo kusoo dhoweeyey maamulka gobolka mudug ka degmada gaalkacyo saraakiisha laamaha amniga gobolka mudug waxgarad culimo waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee magaalada gaalkacyo xildhimaasha axmed karaash ee magaalada gaalkacyo ay tahay markii ugu horeysay tan iyo intii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka puntland ayaa waxa ay kusoo aadaysaa xilli dhowaan rabshada ay ka dhaceen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayna waxyeella kasoo gaartay duqii hore ee degmada gaalkacyo ahaana nabadoon si weyn looga yaqaanay gobolka mudug nabadoon yaasiin cabdisamed iyo taliya ku-xigeenkii qeybta booliiska gobolka mudug sidoo kalena oo khilaaf soo shacbahay u dhexeeyo madaxda u sarraysa puntland intaas kadib madaxweynaha ayaa loo gelbiyey qasriga madaxtooyada puntland ee magaalada gaalkacyo oo uu warbaahinta kula hadlay ugu horeyn maayarka degmada gaalkacyo injineer maxamuud cabdinuur aadan oo madaxweyne ku-xigeen kusoo dhoweeyey magaalada ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa mudana madaxweyne adiga iyo waftigaaga waxaan kusoo dhoweynaynaa gacmo furan anoo ku hadlaya magaca shacabka degmada gaalkacyo oo halkan ay saraakiishii iyo mas-uuliyiintii dowladda iyo odayaashii dhaqanka iyo bahdii saxaafaddu intuba ay joogaan maantana ay kaaga hor yimaadeen in door ah meel u jirta magaalada gaalkacyo intiis heli ka dhey runtii wakhtigu aad buu noogu koobnaa bishii ramadaan tobankii dambaa lagu jiray aad baa dadkii shacabka ahaa iyo odayaashii iyo waxgaradkii ay noo canaananayeen oo lahaayeen maxaa muddo naloo siin waayay aan madaxweynaha ku soo dhoweyno marka taasi waa kalgacal ay ku qabaan waa ku soo dhoweynaynaa madaxweyne gobolkaagii iyo degmadii gaalkacyo iyo caasimadii gobolka baan kugu soo dhoweynaynaa gacmo furan kusoo dhowow ugu dambayntiina madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane axmed cilmi cismaan karaash ayaa ka hadlay ujeedada safarkiisa ee magaalada gaalkacyo
waxaan mahad aan la soo koobi karin u celinayaa shacabkii iyadoo rabadaana runtii oo wakti kulul ay ahayd ilaa meel fog tubnaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa oo filanaya aan inay intaa iyo in ka badanba maxay tahay waayo ballan baanu lahaynoo runtii inaan halkan imaado gaalkacyo odayaasha iyo shacabka iyo maamulkuba muddo badan bay ii ofargaraynayeen inaan imaado nasiib xuma wakhtigaa noo saamaxi waayey tani waxay ahayd safar yaroo kooban oo runtii ay ugu weyneyd mashaqadii halagka ka dhacday inaannu dadka la qaybsanno oo war ka helno ballantayadii reer gaalkacyo waa noo dambaysaa waayo mar dhan bay ahayd inaan dego oo bilo iyo wiigag iyo bilo iyo ma kala dhergi karo xiisahaanu isu qabno marka waan ballan qaadaya haddii ilaahay nafta inoo daayo inaan soo noqdo oo wakhti badan joogo hadda safarkaas yar buu ahaa xaalkaa isaga oo deg deg ah oo laga maarmaan ay ahayd in la yimaado mas-uuliin mas-uuliintii aanu soo diray mas-uuliin ka waaweyn inay yimaadaan iyo codsigii odayaasha iyo shacabka baanu ku nimi maxamed cismaan aadan dalsan t v magaalada gaalkacyo
hagaag saaxiibayaal guud ahaana warkii habeenimaadka la socoteen raadaha dalsan magaalada muqdisho waa naginta cidda uusaga waxay dib u heli kartaa bog internetka aan ku leenahay erayo dalsan dadkum aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warkii habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel